جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo ururgaaleedka midowda afrika ayaa oggolaaday in kumanaan ka tirsan ciidamada dowladda masar loo daabulo soomaaliya iyadoona dowladda itoobiya ay sheegtay inay iska difaacayso garab ka tirsan mucaaradka riddada ayaa ka soo horjeestay heshiis ay wada gaareen xasan gurguurte iyo xubno horey oga tirsanaa golaha mucaaradka riddada maleeshiyaadka murtadiinta ayaa kufsi wadareed argagaxle degmada cadalle ee shabeellaha dhexe ugu geystay haween la socday gaadiid safar ahaa wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowladdiinaya u soo gebagabaysay wulaadda degmooyinka wilaayadaas askar toobadkeenayaal lahu ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga hiiraan mid ka mida beelaha dega wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyad xoolo nool oo geela ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore wilaayada islaamiga ee baay ayaa dowro caafimaad u soo gebagabaysay bulshada ku dhaqan degmada buula fullaay ee wilaayadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي waa subax arbaca ah taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay afarta bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran ururgaaleedka midowda afrika ayaa oggolaaday in kumanaan ka tirsan ciidamada dowladda masar loo daabulo soomaaliya iyadoona dowladda itoobiya ay sheegtay inay iska difaacayso sida warbixintan uu ku haya khaalid xasan dowladda riddada masar ayaa sheegtay inay isku diyaarinayso sidii ciidamadeedu ugu soo biiri lahaayeen duulaanka saliibiga ah ee kufaarta afrikaantu ku joogaan dalka soomaaliya waxaa loogu yeero golaha amniga iyo nabadgelyada ururka midooda afrika ayaa shaaciyey inay oggolaadeen in kumanaan ka tirsan ciidamada masar lagu biiriyo howlgalka afrikaanta ee yusom kaasoo horraantii sanadkan ay meel mariyeen golaha gaalada midowday saraakiil ka tirsan xukuumadda alqaahira ayaa sheegay in tababaro loo soo xiray cotobyo askar iyo saraakiil ah oo la qorsheeyey in loo diro dalka soomaaliya murtadiinta masaarida ayaa waxa ay ku doodayaan in ciidamadan ay ka hoos dagaalami doonaan ururka midooda afrika inkastoo aan la ogeyn goobaha ay degi doonaan ciidanka riddada masar ayaa haddana waxaa soo baxaya warar sheegaya in lagu bedeli doono ciidamada burundi ee ku sugan shabeellaha dhexe dhinaca kale dowladda xabashida etoobiya ayaa markii ugu horreysay ka hadashay go-aanka midowda afrika ee lagu oggolaaday ciidamada masaarida suleyban didiifo oo ah safiirka xabashida u fadhiya magaalada muqdisho ayaa imaanshiyaha ciidamada masaarida ee soomaaliya ku sifeeyey kuwo aan waxba soo kordhin doonin islamarkaana xaaladda uga sii dari karaa isagoo waraysi bixinayay ayuu tibaaxay in ethoobiya ay iska difaaci doonto ciidamada masar balse aysan iyadu hadda dareemaynin khatar weyn oo isaga filan tahay halis walba waxa uuna sidoo kale carabaabay in dowladda masar ay diidan tahay waxa ugu yeeray horumarka ethoobiya
Ethiopia cannot be threatened by the presence of Egyptian uh, troops in Somalia, our forces. I'm, I'm sure that uh, that kind of thing will not happen.
ma jirto cabsi iyo tahdiid ay dowladda etoobiya u aragto joogitaanka ciidamada masaarida ee soomaaliya mana nihin kuwa ciidamadaasi ka baqaya etoobiya waxay awood u leedahay inay isdifaacdo balse xaqiiqdu waxay tahay in joogitaanka ciidamada masar ee soomaaliya aysan wax faa'iida lahayn mana noqon doonaan ciidamo wax tari karaa taasina waa xaqiiqda dhabta ah waxaan kale oo aan ognahay in masar aysan wax gacana ka geysan doonin xalinta caqabadaha amni ee soomaaliya ka jira masar waxaa deris la ah suudaan mana caawin liibiya ayaa deris la ah wax gacan ahna kama geysan sidoo kale suuriya iyo falastiin dagaalada ka socda masar wax gacana kama geysan taariikh ahaanna ciidanka masar ma lahan sooyaal nabad ilaalineed sidaas darteed ma filayno in masaaridu ay wanaag ka samayn doonaan soomaaliya
So there will be no, no threat by Ethiopian side.
falanqeyaasha ayaa aaminsan in tallaabada ay masaaridu qaadeen ay uga gol leeyihiin muujinta joogitaankooda milatari ee soomaaliya maalmo ka hor intaysan ethoobiya xarigga ka jarin biyo xireenka ugu weyn ee qaaradda afrika oo ay ka dhistay webiga niil mahadsanid khaalid garab ka tirsan mucaaradka riddada ayaa kasoo horjeestay heshiis ay wada gaareen xasan gurguurte iyo xubno horey ooga tirsanaa golaha mucaaradka riddada nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya murtad cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame oo ka tirsan siyaasiyiinta mucaaradka ah ee weli ku harsan golaha mucaaradka ee loogu yeero samato bixinta ayaa sheegay inaysan aqoonsaneyn heshiiskii dhowaan dhexmaray gurguurta iyo siyaasiyiin horey mucaaradka uga mid ahaa cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa tilmaamay in gurguurta uusan weli ka laaban qodobada la ysku hayo welina uu halkiisa ka taagan yahay doonayana inuu ku shubto doorashada soo socota runtii annaga dee nimankaas odayaasha ah fiidkii isniinta ayay madasha u yimaadeen waxayna ka codsadeen in ay ama ay keeneen istiqaalo ay yidhaahdeen waxaan rabnaa in nala fasaxo oo aan madasha ka istiqaalano oo aan ka baxno annagana dee madasha markii horeba dadku waxay ku yimaadeen si maaragtay mutadawacnimaa oo volunteery ku imaadeen duruufaha ay sheegeen iyo sababtay u baxayaan markaan dhagaysanane annagana waa garowsanay in ay ay madasha ay istiqaaladii ay soo gudbiyeen in laga aqbalo madashta ogtahay mabaadiay ku dhisan tahay wadahadalkii aan kula jirnayna madaxweynahana mabaadidaas buu ku dhisnaa marka annaga ma aragno in madaxweynaha weli mabaadidii iyo qadiyadihii aan isku haysanay ee dalka as mucaarad ahaan inay wax iska bedeleen annaga weli uma aragno waxa uu shalay madaxweynaha leeyahay waxaan ka tanaasulay waxa waaye afar qodob oo afartii cutub ka mid ah ama ha weynaadaan ama ha yaryaraadaan taas asaga isagoo u qeexa iyo adiga saa ula qeexday ku xiran tahay laakiin annaga waxaan ka hadlayna waxay tahay madaxweynaha wuxuu tashay waa doorasho asaga kujin ah iyo extension muddo kororsi u qaabaystay maxaan saas u leeyahay marka wixii oo bedelaan meesheeduu ku celiyay horta guul ma aha waxa madaxweynaha laysku hayaa waxay tahay muxuu u bedelay dastuurka wuxuu u bedelay doorasho asaga kujina inuu tasho oo aan ka diidnay aniga asagaba anagoo mucaarada madaxweynihii ka horeeya wax hadda oo wada aan ka diidnay waxaan ka diidnay guddi asaga uu samaystay madaxweynaha fiiri madaxweynaha guddigaasaa magacowday mashiinada kambani dad saaxiibadiisa oo xildhibaano iyo ganacsi isku jiraa iska leh registrationka magaalada awood iyo xoogaa lagu sameeyey sharciga doorashada asagaa samaystay xeerka guddiga ku dhisan yahay asagaa samaystay waxa aan kala hadlayna waxaa waaye madaxweynew annaga waxaan ku nidhi doorasho iyo dastuur dalka lagu kala qaybinayo annaga diyaar uma nihin murtadkan ayaa intaasi raaciyay in xubnahooda weli mucaaradka ah ay sii wadi doonaan mucaaradada ka dhanka ah murtada gurguurta isla markaana mowqifkooda weli sidii hore yahay oo aan isbedelin dhowaan ayay ahayd markii xubno horey mucaaradka uga tirsanaan jiray oo ay ka mid yihiin cumar cabdirashiid sharmaarke shariif xasan sheekh aadan maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo daahir maxamuud geyle ay heshiis la galeen xasan gurguurte iyagoona sheegay in loo laabto doorasho dadban oo uu ka aqbalay gurguurte balse xubnaha weli mucaaradnimada ku haray ayaa la tilmaamay inay yihiin ragga ugu saameynta badan mucaaradka kuwaasi oo weli kasoo horjeeda qorshaha xasan gurguurte uu wato
mahadsanid abushayba maleeshiyaadka murtadiinta ayaa kufsi wadareed argagaxlay degmada cadalle ee shabeellaha dhexe ugu geystay haween la socday gaadiid safar ahaa sida warbixintan uu ku haya cabdiqani maxamed wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe dhankiisa bari ayaa sheegaya in maleeshiyaadka dabadhelifyada kooxda riddada ay halkaas ka geysteen fal argagax leh oo ka dhan ah dumarka muslimaadka degmada cadalle ee bariga shabeellada dhexe ayaa laga soo calaamadeeyey fal kufsi jamaaci ah oo lagula kacay dumar musaafur ahaa sidaa ay sheegeen dad goobjoogayaal ah maleeshiyaad ka tirsan kooxda riddada ayaa dumarkan oo gaarayay saddex kala degay gaari kadibna waxay kula kaceen kufsi maleeshiyaadka kufsi wadareedka geestay ayaa waxaa taliyo u ah sarkaal lagu magacaabo cali xuubey sida laga soo xigtay dadka deegaanka maleeshiyaadka ayaa dumarka ku garaacay qoriga baadkiisa waxaana lasoo wariyey in iyadoo xaaladooda caafimaad ay aada u liidato loola cararay isbitaalada muqdisho xiisad u dhexaysa dadka degmada cadalle iyo maleeshiyaadka murtadiinta ayaa laga dareemayaa degmada cadalle dumarka la kufsaday ayaa ka ambabaxay degmada masjid cali gaduud maleeshiyaadka murtadiinta ayaa caan ku ah faldembiyeedyada noocan ah waxayna mar weliba deegaanada ay maamulaan ku dhibaateeyaan dumarka muslimaadka ah mahadsanid cabdiqani wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa dowlad diiniya u soo gebagabaysay wulaadda degmooyinka wilaayadaas waa kan marwaan maxamed xilli wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ay waddo horumaro dhowr ah waxay wilaayada dhowaan dowlad sharci ah u soo xirtay mas-uuliyiinta maamulada islaamiga ah ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduuda dowladan ayaa loogu magacdiray saxaabiga camar ibnu caasa waxayna socotay muddo shan maalin ah iyadoona mas-uuliyiinta loo qabtay ay ku qaateen duruus kala duwan oo sharci ahaa munaasabad lagu soo gebagabaynaya ayaa ka dhacday magaalada ceelbuura waxaana kelimaad ka jeediyey qaar ka mid ah mas-uuliyiinta maamulada islaamiga ee degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduud kuwaasoo ka warbixiyey dowladda ay qaateen waxaan joognaa ikhtitaamkii dowladii wulaaddii wilaayada islaamiga ee galguduud loo qabtay dowladdaas oo socotay muddo shan maalin ah dowladdaas isimkeedu uu yahay saxaabigii jaliilka ahaa camr ibni caas shacaarkeedana uu yahay khayru nnaasi anfacahum linnaas waxaan rajaynaynaa duruustaas aan qaadnay muddadaas inaan ummaddii aan ka soo tagnay iyo makaatibtii qeybada kala duwan aan ka soo tagnay inaan ku tadbiiqinno aana gaarsiino
runtii dowladda waxaan ku qaadanay culum aad iyo aad u fara badan muddadaa yar ee koobanay socotay haddaan wax uun ka sheego culumtaas aan qaadanay waxaa ka mid ahaa fadaa'ilu shahaada fanu tacaamuli maca annaas alqanaaca khadaru alcasabiya cala almuslimiin الشعور بالمسؤولية الفطور مظاهر وأسباب وعلاج مكارم الأخلاق تفسير سور من القرآن الأمن الحاكمية الإدارة مواضيع كل قد وضمهما أي أهد الكسوء هذا دولة وقت باهي أي هذا باهي أهد وأدق وأد لوغ بهنا أو مناسبة يكسوء هذا ولا لهم أهد أيان أغفى إيدي سنان ليه كرنا وحبضا أينا إن شاء الله تعالى نرشينا iyo shaqadeenna iyo ay ka bedeshaan aan rajaynaynaa ilaahi subxaana watacaala aan weydiisanaynaa ilaahi subxana watacaala naga dhigo kuwa waxay bartaan ku camal falaa oo waxa weye ummadda gaarsiiya oo sida ugu habboon oo ugu amtilsan ummadooda ugu adeega ku camal fala waxa ay faa'iidaysteen ugu dambeyntii waxaa goobta ka hadlay waaliga wilaayada galgaduusha cabdulaahi abukhaalida isagoona la dardaarmay mas-uuliyiinta loo soo xiray dowladda fanu tacaamul wuxuu ka mid ahaa mawaada meeshan laga qaatay dadka maaragtay geybo badan ay ka kooban yihiin marka in dadka si wanaagsan oo ixtiraam iyo qadarin leh in loola dhaqmo qodob kalena waxa waaye dacwad in xoog la saaro qodobaan ka dardaaranay dugsiyada qur-aanka iyo maaragta hor socoshadooda iyo kuwarqabkooda iyo xalaqaadka masaajidda iyo maaragtay qodobadii kale maaragtay xamladii ahayd xamlatu uktub waqra oo lix bilood aan ugu talagalnay degmo walbabana in ay soo saarto insha allahu tacaala kamiya ama dad badan ay soo saarto aan ugu talagalnay shaqooyinkaas marka inaan insha allahu tacaala maadaama ilaahay codowgii naga jebiyey oo maaragtay ummaddiina hadda qabaal badan ay leedahay dadkii insha allahu tacaala inaan dhankaas oo jahligii la dagaalankiisin xoogga aan saarno akhiiran insha allahu tacaala dowladii camar ibn alcaas oo muddadaas soo socotay maanta meesha insha allahu tacaala nooga gebagabaysan tahay waxaana maaragtay isku ognahay waxaan ku ballannay oo badnaa wixii aad soo jeediseen aad ka naqaashteen wixii kale maaragtay wilaayada ay fiirisay arrimihii aan ku ballannay aan isku ognahay insha allahu tacaala askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta ayaa isku soo dhiibay wilaayada islaamiga hiiraan warbixintan waxaa inoo haya casaam carafaat cumar xuseen maxamed waa askari ka tirsanaa murtadiinta kana soo howlgalay deegaana ka tirsan wilaayada shabeellada dhexe qaybna ka ahaa askartii sida dirqiga uga soo badbaaday weerarkii taariikhda galay ee degmada aadan yabaal maxamed cali cabdi waa askari ka tirsanaa riddada laguna soo tababaray dalka masar aadan cabdulla ibraahim waa askari ka tirsanaa maleeshiyaadka kooxda riddada gaar ahaan kuwa sirdoonka waxuuna tababar ku soo qaatay degmada cadaada ee wilaayada galgaduud saddexdaasi askari iyagoo toobadkeenyaala waxay isku soo dhiibeen wilaayada hiiraan waxaana lagu soo bandhigay degmada buqa qable askartan taayibiinta oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa ka sheekeeyey dhibaatooyinka ay la kulmeen muddadii ay ka tirsanaayeen murtadiinta iyo weerarada si dirqiga uga soo badbaadeen cumar xuseen maxamed waxaan ka raacay dowladda balweyne waxaa lii geeyey xamar xamar ayaan togobar ka soo qaatay xamar markaa togobar ka soo qaatay xare jenaraal daawud cardamaayaa nala keenay waa nala qaaday aaday walaa nala keenay aaday walaa dagaal ku galnay dagaalka waa nagu laaf jaray kolley anigii talaska ahay afarta bara nagala keenay markii afarta bara nagala keenay oo kala duud ka dhacay anigii talaska ahay anaga horta wax badanaa naga dhintay laakiin aniga waxba garaafay ma gaarin fiigaa soo fiigay balweynaha imaaday balweyne markaa imaaday xamaraa layaga wacay in xamaraan tegey ciidanka xamar la geeyey xamar u tegey xamaraa fasax liiga soo siiyey labaya toog markay xabad bilaabatay adiga halka saacatada gaarin anaga waxa joogo ma wax laga soo cararay haa aniga waxaan soo cararay dhinaca hiiraan u cararay ma waxaan imaanay marka ma wax imaanay kadib maqokuri sii tegey balweyne toos u soo markaa saa u tegey maqokuri odawaa dadka raadanaya markii la dhahay wixii baxa celina anagoo dhumanay xaafada ku dhumna anagoo shay labaatan qofa gaariga meeshaas kasoo raacan anaga soo koriisano laba boqol waxaan leeyahay kulley meeshaas waxba faa'iida ma lahayn yayskii ka dhammaadaan dhale ciidamada anigoo maxamed cali cabdi oo ku dhashay magaalada beledweyne oo ka raacay dowlad oo kusoo tababartay wadanka masar lix bilooda kusoo qaadanay tababarka masaariyaa bixinaysa markii dambena waana laga soo waday waana la keenay xamraa nagu soo celiyey habeenmadaa baabuur naga soo saaray waxaana la geeyey gobolada galgaduud waxaana la geeyey caldheere iyo ceel ali axmed labadaas meel noogu horreysay waxaa leeyahay wax xadirta kadib inay ciidan noqdaan rabo inay iska dhaafaano meesha wax run ma taalo wax meesha lagu hayo waa been waxaa leeyahay dadkaas wadankooda iska joogaan mees meel ma geynayso ciidanimada meel ma geynayso waxa meesha lagu hayo waa been waxaa leeyahay inay isu soo dhiibaan walaayada islaamka isu soo dhiibaan sida hadda anigoo kale gacan furan lagu soo dhaweeyey anaa ali aadan cabdimin dureen oo ku dhashay degmada celaali haddana dowladda ka raacay beledweyne musugat waa dhibaato badan tobabakan sidaan ugu tobabakan intay walaalaho ku jirto inay ka tobabakentaan ninkii ku dagmay hadda ka tobabakenaan taagana ciidanaya hadda qoranaya ka tobabakeena ilahay dartiis iskaga dhaafaanteen wilaayaadka islaamiga waxaa si istabajooga u soo gaaraya askarta taabiinta ee ka soo baxaya safka murtadiinta kuna soo biiraya safka muslimiinta mahadsanid casam mid ka mid a beelaha dega wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa hadiyad xoola nool oo geela ku wareejisay ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furumaha hore sida warbixintan uu ku hayo cusmaan axmed dhuubow bixinta maalka waa mid ka mid ah waddooyinka lagula dagaalamo gaalada waana amar ka yimid xagga allaah laguna amray muslimiinta waxaana laga hormariyey nafta meelo badan oo ka mid ah qur-aanka kariimka ah ayaana lagu sheegay iyadoo muslimiinta lagu boorinayo arrinkaasi bixinta maalka lagu bixiyo jihaadka waddada allah wuxuu ahaa mid soo jireen ah waana sifooyinka ugu wanaagsan waxaa sidoo kale u tartami jiray saxaabada rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaaba qaarkood siirada lagu sheegay in dhammaan maalkooda ay ku bixiyeen jihaadka oo ay sidaasi ku heleen raalli ahaanshaha allaah waxaana ka mid ah abuubakar iyo in badan oo ka mid ah saxaabada sooyaalkaasi soo jireenka ah wuxuuna tusayaa in xilli kasta oo ay ummadii u istaagto inay diinteeda u dhimito oo ay difaacato waxaa lagama maarmaan ah in ay u hurto maal iyo naf sidaasi ayuuna diinkani ku soo gaaray halkan waxaana isaga dembeeyey jiilal uu soo halgamay ilaa aan soo gaarnay xilligan aan noolnahay marka laga hadlayo jihaadka ka socda geyiga soomaaliya waxaa jira dad badan oo maalkooda iyo naftooda ku bixiyey kuwaasoo ay taariikhdu xustay waxaana ka mid ah qabaa'ilada ku nool soomaaliya qaar ayaa bixiyey kumanaan lacag ah qaar kale waxa ay bixiyeen boqolaal geel ah halka kuwa kalena ay bixiyeen xoolaha la dhaqdo kama marna doorka haweenka ku nool wilaayaadka oo iyagana dahabkooda ku bixiyey si ay kaalintooda ugu qaataan waana taasi sababta keentay in jihaadka uu marba marka ka dambaysa uu sii xoogaysto dhowaan waxaan ka qayb galay goob ay mid ka mid ah jufooyinka qabiilka biyamaal ku bixinayeen tiro geel ah oo ujeedkiisu ahaa difaaca diinta islaamka jufada sacad oo ka mid ah qabiilka biyamaal ayaa bixiyey geel waxaana ay sheegeen in iyagu ay go'aansadeen inay nafi maal ugu qayb qaataan jihaadka waxaan u joognaa in aan ku wareejinno walaayada jubbada dhexe toban neef oo geel ah oo ugu talagalnay jihaad fii sabiilillaahi annagoo nala yaqaano ah biimaal dadkii gaalada la dagaalamay kaama rooray ha iga roorin ruuxa gooy raboohe ree jinaad wajin galeen ree jaxiima iga jooga dadkaas ilmahoodayaan nahay anakoo nah oo anaha beesha sacad oo wareejinay toban neef oo geel ah homboy ku wareejinay in jihaad loo dhiibo in hantada ayna ku jihaadno au bixina tobankaasoo geel maanta geel aan wareejinayno oo beesha sacad ay wareejisay ahna curudka beesha bimaal beeshaan beeshii taarikh hor u laheed waaye talyaani ee jihaad beesha beeshaad jihaad u bilaabo maahan geelaan waxay ugu talagashay dadka wajaahiduu fii sabiililah dadka jihaadka ku jiro ayay ugu talagashay beeshan taariq waxaa laga hayaa annaga fool kufaar ma fiirsahayno fardoosaa u fiirsila suldaan axmed tamaanow oo ah suldaanka biimaal ayaa isagana sheegay in jufooyin badan oo ka mid ah qabiilkiisa ay jubbada hoose iyo jubbada dhexe ku bixiyeen tobannaan geel ah hawelan ilaa ayaa mahad iska leh allahaasoo na soo gaarsiiyey xilli ummadda muslimiinta ay u tartamayaan jihaadka waxaa geel wareejinaya jufo ka mid ah jufooyinka reer biimaal jufadaasoo la yidhaahdo reer sacad reer sacad maanta waxay wareejinayaan toban neef oo geel ah ma ahan markii ugu horreysay oo beesha geel ay wareejinayso jubbooyinka waxaa hore geel u soo wareejiyey jifada reer kalafow oo awal bilaabay jubbada dhexe waxay ka bixiyeen toban geelah waxaa ku xigtay reer kaytoy oo shan bixiyey waxaa ku xigay reer ismiin oo afar neef bixiyey markii jubbada hoose aan fiiriyo ayadana isla kalafow oo inta hore toban uga bixiyeen tobanay ka bixiyeen reer daadow jubbada hoose ayagana waxay ka bixiyeen maxalilahi toban jubbada hoose waa labaatan jubbada dhexena waa labaatan iyo sagaal si guud geelaas markii laisku daro waa afartan iyo sagaal suldaan xaydar oo ah suldaanka guud ee beelaha direed ayaa isagana ka hadlay munaasabadda geelbixinta hadda maanta waxay taagan tahay beesha sacad oo ka mid ah beelaha biimaal in ay bixiyaan geelo oo ay u bixiyaan jihaadka nafii maal bay ku bixiyaan ay ka mid tahay muddo ka horreysani beelaha biimaal waa bixiyeen oo waxay ka bixiyeen jubbada hoosna waa ka bixiyeen jubbada dhexna waa ka bixiyeen jiidaa bixisay sorraa bixiyey insha allah wardayna hadday gacan kula jirtaa biimaalka qaar ka mid ahna hadday gacan kula jiraan iyo salaadiintoodana waxaan leenahay ilaahi ha ka abaalmariyo iyo dadkii soo bixiyo saasaan leenahay ugu dambeyntiina wilaayada islaamiga ee bacay ayaa dowro caafimaad u soo gebagabaysay bulshada ku dhaqan degmada buulafullaay ee wilaayadaas waa kan bashiir muxiidiin abuayman waa dowraad silsilado dhinaca caafimaadka oo ay iska kaashanayaan howlwadeena ka socda maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaab almujaahidiin gaar ahaan qaybta faydhowrka iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee baay taasoo si toosa uga bilaabatay degmooyinka iyo deegaanada wilaayadan dowradan oo isugu jirta duruus xagga caafimaadka iyo si guud muhiimadda faydhowrka iyo talooyin ku saabsan xagga caafimaadka ayaa ugu horeyn loo qabtay bulshada qeybaheeda kala duwan ee ku dhaqan degmada buulafulay dadka ka faa'iidaysta dowradan oo isugu jira ganacsatada kawaanleyda macallimiinta madaariista iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa jiho kasta lagala hadlay waxyaabaha sida gaarka u quseeya idaacadda islaamiga ah ee andalus oo xaadirtay qaar ka mid ah goobihii lagu qabtay dowladan caafimaadka ayaa wareysatay dadkii ka faa'iidaystay magacii xuseen xasan aadan oo jooga degmada buulafalay maanta waxaa noo soo gabagaboobay dowro noo socotay muddo saddex maalmood ah oo ka saabsan dhinaca caafimaadka faydhoorka deegaanka buulafalay dowladaas intay socotay waxaan ku baranay dhanka caafimaadka sida macnaha biyaha nadiifka in caafimaadka laga helayo cuntada oo maarata oo aan dhacin la cuno in haddina macnaha caafimaadka laga helayo waxyaabaha maarata oo caafimaadka ka imaanaya dhan aan nooga sheegay inaan maartaan raadino waan aan ku dadaalno waxaa ka mid ah biyaha in layska safayo maadada koowaad biyahaas oo maarata wasaqdale in layska ilaaliyo si loo nadiifiyo kuloorin iyo waxyaabaha biyaha lagu nadiifiyo in aan ku nadiifisano alxamdulilaah waxyaabaha oo qofka muslimka baniaadanka dhibaatada inshaanow alxamdulilah liska baraay maalmo ayaa dowladoonin socotay eeda walweynlinka fahame marka eeda aan ka faraasagna arantuunanin qobode oo maktabka alxamdulilah caafimaadka usanin aas-aasay degmada boolfalay dadka ka noolo alxamdulilah si guud iyo si gaar ahaanba alxamdulilah eed ee arintaasi in anfaatay waxaa kamid ah horta badana dowlada nadaafada yaa ka saabsanhatay alxamdulilaahi waxyaabaha laka hadlay waxaa kamid ah qofka horta shaqsiga nadaafadiis yaan ka horeet waxyaabaha laka hadlaa awalan waxaa lax ka bilaaway koloorinta lax ka bilaaway oo caafimaadka alxamdulilaahi oo lenka hadlaya biyo laka daro dowla ayaa noo soo gabagowday maalmahan socotay muddo saddex beri ah oo lagana hadlayo faydhowrka caafimaadka si guud ahaan kolley degmada buulafulay ama wilaayadda bay looga hadlayey in faydhowrka la hagaajiyo la wanaajiyo marka kolley runtii wax weyn baynu ka faa'iidnay dowladan looga hadlayo faydhowrka caafimaadka runtii waxaa nala baray haddaan awal ogeynba iyo haddaana ogeynba haddaan ognahay haddii aynu ogeyno waa nala baraarujiyey qofkii aan ogeyna runtii waa wax weyn buu ka faa'iiday marka waxyaabaha nala baray waxaa ka mid ahaa ee kolley oo nala ogeysiiyey noocyada cuntooyinka ay u qaybsamaan oo jirka maxaanku dhaa uu kala qaato marka waxaa ka mid ah kow sonkorta oo jirka qofka u isticmaala raashinka sokorta oo ka dhalanaya kolley jirka u baahan yahay borotiin ayuu jirka u baahan yahay dufin ayuu u baahan yahay fitaminaad buu u baahan yahay macdan buu jirka u baahan yahay marka shantaa nooc ee cunada loo qeybiye kolley insha allahu tacaala runtii aad baan uga faa'iidnay dowladan sidoo kale howlwadeenadan ka socday maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa sidoo kale duruus caafimaad iyo tirooyin kala siiyey dumarka muslimaadka ee wax ka barta mu'asasada al-najaax ee degmada buulafulay waa kuwan qaar ka mid ah dumarkii ka faa'iidaystay dowladan oo si gaar ah ugu waramay andalus anoo magaaga leero raxmo xuseen xasan mayntan ininka qowday dowro magaasha leero faydhowr awalan dowrada maybak faa'iidnay intii caafimaadka yanlaku hadali caafimaad ahaan awal wala caafimaadka lakala dagaalamo oo laka ilaaliyo maybwa foor fac wala ero jaran afar fac tanfacda koowaad waa qofka in farihiisa iska nadiifiyo ama canug saxaraha ka dhaqo ama asaga naftiisiisii bersonal hajet wax la dhaaya jiro qofka bersonal shaksiyadiisii ama nadaafadiisa naftiis ha ahaato in si fiican iskaga nadiifiyo jirkiisa oo kale ama dhardhaqtaanka waxaa jiro alwiqaaya khayru min alcilaaj waa faydhowr qofka caafimaadkiisa waa in la ilaaliyo waxaan ka codsanaynaa in sida oo kale naloo ziyaadiyo doorooyinka oo caafimaadkana loo akhriyo saasaan dhihi lahaa magacay kaahiye sheekh bakar deegaankeena buulafulay waay dooro laba beri ayaa noo socda oo caafimaadka guud iyo gaarba ku tirsan caafimaadka wuxuu ka mid yahay dhanka caruurta iyo dhanka raashinka iyo dhanka qashinka meelaha lagu farjinayo waxyaabo badan ayaan ka baranay raashinka banaanka raashin banaan saldhigay oo baranbarada cayayaanka badanna yubdaatiisanka wax walba ahaada in raashinkada waxaan yar daboolay si in la u badaya anigool magacyal dhaxaawa xasan deeri ku nool degmada buulo fulaay waxaa noo socotay dowro laba beri ah ilaahay subxaana watacaala waa ku mahadsan waxyaalo badnaayo naga maqnaa ayaan ka faa'iidnay xagga nadaafada oo kale nadaafada macnaha inay tahay nolosha qofka muslimka inay tahay ayaana loo sheegay ilaahay subxaana watacaala ayaa ku mahadsan waana arrin naga maqnayd annaga iyo beehadana dhanay anfacaysaa sidii wasaqda oo nadaafada cafaayada oo kale lafaha wax lagu cunayo kale meelaha lagu tuurtuuraayo dadka inayna anfacaynin beehada dhan ay halaynayso howlwadeenadan qeybta faydhowrka ee ka socda maktabka dhexe ee caafimaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ku howlan bixinta dowradan xagga caafimaadka ayaa maalmaha soo socda gaari doona degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamigaha ee baay si dadka loogu faa'iideeyo islamarkaana loo siiyo talooyin xagga caafimaadka ah mahadsanid bashiir warkii subaxnimo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus saaka waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu